faadumo xasan nuur oo ka mid ah hooyooyinka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne islamarkaana haysata caruur agoon ah iyo gabar labaiyo labaa sano jir ah oo muddo toddoba sanaha xanuunsan ayaa xilligan la soo darastay xaalad nolol xumo xanuunkaiyo gabadha oo aan ilaa hadda la aqoonsan ayaa sababay in socodkii ay gabto iyadoo qoyskeeda ay qabaan baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin hooy la-aan raashiin la-aan iyo caafimaad darro faadumo xasan nuur oo ah maamada dhashay gabadha xanuunsan ayaa ka warbixinaysa xaaladda gabadheeda iyadoo codsatay in gurmad lala soo gaaro waxaan haystaa ilmo agoon ah gabadhaanaan igu roono naafe ah saddex jirna waa ii yaryahay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri waxaan ka codsanaa walaalaheenna inay gurmad i siiyaan ay ii kaalmeeyaan waxay igu tari karaan waxay ii dhaamaan i siiyaan waxaan ka codsanaa waana awoodi waayey inaan dakhtar geeyo oon xamar u qaado ama meelaha kale dakhtar u qaado waa awoodi waay danaa ii diiday markoo aabbaha noolayn waa awoodi waay haddao aabbihii dhintayn waa ka daran tahay marka alxamdi alshukr rabbilcaalamiin marka awoodna waa loo waayay dakhtar ma geynin qur-aan ma saaranin markoo odiga noolaayna wax ma yeelin haddana waa kasii daran tahayba oo kuwii kale aaba wax iga rababa marka iyadan waa iska qos iska xanuunsan haddii wax laygu tari karo lambarkeyga furaha afar siddeetan iyo afar toban iyo toddobo toban iyo afar qoyskan ayaa u baahan caawinaad deg deg ah maadaama hooyo faadumo xasan nuur aysan haysan wax ay ku maareyso ilmaha agoonta ah iyaga oo gurmad ka rajaynaya dadka muxsiniinta ah